بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka caalamulyoom qodobada maanta oo talaado ah taariikhduna ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha barakaysanee ramadaan sannadda kun afar boqol toddoba afartan hijri barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxaa xoogo dheeraadoo ka soo kordhay xiisadda iiraan maraykanka iyo yuhuudda ee gashay maalinkeedii afaraad waa kuwii caasimadaha ay weli ku hoobanayaan sawaariikhda iiraan maxaa ka jira in yuhuudda ay qaab hoose u fulinayaan howlgallo ka dhacaya waddamada khaliijka oo lagu beegsanayo ilaah dhaqaale mase dhabbaa in iiraan ay iska bariyeeshay beegsiga xarumaha gaaska sacuudiga qodobadaas iyo sidoo kale xalqada sagaalaad taxanaha siiran nabawiya duruusan wa cibar ayaad maqli doontaan ee mar kale waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka caalamulyowm لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق waa hagaag soo dhowaada mar kale dhegeystayaal qodobka ugu horeeya barnaamijka caalamulyoom aan maanta ku daafuran waxauu noqonayaa xiisada ka aloosan mandiqada bariga dhexe ayaa gashay maalinkeedii afraad u xiriir ah iyadoo weli qaar ka mid ah caasimadaha mandiqadaasina ay ku hoobanayaan sawaariikhda iiraan sidoo kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in yuhuudda ay qaab hoose u fulinayaan howlgallo lagu beegsanayo ilaaha dhaqaale kuwaasoo ka dhacaya waddamada khaliijka arrimahaas oo idil iyo wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda ka taagan bariga dhexe dagaalka sii holcaya ee ka dhex qarxay maraykanka iyo sahaynada oo dhinac ah iyo dowladda iiraan waxaa isha soo mariyey oo aan goordhoweed ka horraysanay walaalkeen ilaas cabdulaahi oo inoo soo koobayaa bismillaah xarit cabduqaadir aad baad u mahadsan tahay waxaa maalinkiisii afraad een halkiisa kasii socda dagaalka u dhexeeya maamulka gumeystaha yuhuudda iyo mareykanka oo isku dhinac ah iyo dowladda iiraan een duqeymuhu halkooda ayay kasii xoogeysanayaan marba marka ka dambeysa oo iiraan waxay saacadihii lasoo dhaafay gantaallo een ooda kaga qaaday caasimadaha khaliijka iyo dhulka sahaynadu ay ixtilaalka ku haystaan sidoo kale mareykanka iyo maamulka gumeystaha yuhuudda waxay iyaguna ay duqeymo xoogan ku garaaceen magaalooyinka waaweyn ee iiraan haba ugu horreysay caasimada tehraan waxaana xusid mudan in khasaare xoogan uu gudaha iiraan ka jiro oo dhanka rayadka ah een duqeymihii ugu dambeeyey ee caasimadaha khaliijka ku hoobanayay waxaa ka mid ah in mid lagu beegsaday dekedda salaalah ee dalka cumaan gudaha sacuudiga iyo sidoo kale imaaraadka carabta oo lagu waramayo in ay iiraan beegsatay xarumo shidaal oo ku yaalay halkaasi magaalada betatikfa oo ku taalla dhulka sahaynada waxaa lagu waramayaa in saacadihii lasoo dhaafay ay baroortu isqabsatay kadib markii ay ku hoobteen gantaallo dhowr ah oo ka yimid dhanka dowladda iiraan waxaa jirta daraf kale oo waqti xaadirkan si aad ah loogu lafagurayo miisaska siyaasadda gaar ahaan kuwa bariga dhexe waana in ay soo baxday shaki xoogan oo ku saabsan in dagaalka u dhexeeya iiraan oo gaar ah iyo mareykanka iyo yuhuudda oo isku duuban ay ku hos jirta khiyaano xoogan oo la saadaalinaya in ay ka dambeyso xukuumadda uu hogaamiyo benyamin netanyahu arrinka ayaa ah in dowladda iiraan ay gebi ahaanba iska bariyeeshay weerarada lagu beegsanayo kaabayaasha khaliijka haba ugu horeysay dowladda sacuudiga oo sheegtay in la beegsaday xarumo shidaalka lagu sifeeyo oo ay maamusho shirkadda aramco wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iiraan oo waraysi siiyey shabakadda mareykanka ee c n n waxa uu xaqiijiyey in sacuudiga weerarkii laga geystay ee lagu beegsaday een xarumihii shidaalka sifeynayey aysan iyagu marnaba ka dambeyn waxauna yidhi waxaan u xaqiijinaynaa sacuudiga in iiraan aysan fulin weeraradii ka dhacay een warshadaha iyo xarumaha shidaalka ee waddankaas een walaalka waxaa sidoo kale xitaa jira in gudaha waddamada qatar iyo sacuudiga laga qabtay shakhsiyaad fara badan oo la shaqeynaya hay-adda sirdoonka yuhuudda ee muusaad kuwaas oo la sheegay in ay ka dambeeyaan qaraxyo dhowr ah oo ka dhacay waddamadan kuwaas oo loo ekeysiiyey duqeymo iiraan ay ku beegsatay een gudaha qatar iyo sacuudiga middan waxay bannaanka keentay in maamulka gumeystaha yuhuudda uu duqeymo iyo dilal qorsheysan si hoose u fulinayo si madaxa uu isugu sii geliyo een waddamada khaliijka iyo iiraan xiisaduna ay usii xoogeysato tracker carlson waa wariye saameyn xoogan ku leh een waddamada galbeedka amerikaanna ah waxa uu saacadihii lasoo dhaafay soo bandhigay arrinkan ah in maamulka gumaystaha yuhuudda wadamada khaliijka uu ka fulinayo weeraro qarsoon isagoo ka damacsan laba arrimood waa tan koowaade in madaxa uu isu sii geliyo iiraan iyo dalalka khaliijka iyo tan labaad oo ah in wadamadan uu ka dhufaano dhaqaalaha maadaama sahaynada istaraatiijiyadda guud ee ay ciyaarayaan ay tahay in la wada burburiyo een dhammaan xukaamtan carabta dibna ay u soo celiyaan waxa ay ugu yaraan al israa'iil alkubra waxa uu traaker carlson yidhi xalay gudaha qatar iyo sacuudiga waxaa laga qabtay dad lagu eedeeyey in ay ka tirsan yihiin muusaad kuwaas oo la sheegay inay qorsheeyeen qaraxyo ka dhacay wadamadaas arrintan waa mid la yaab leh umana muuqata mid si sahlan loo fahmi doono maxaa yeelay israa'iil waxay fulisay qaraxyo ka dhacay labadan waddan kuwaas oo ka tirsan dhulka khaliijka sidoo kalena waxay gacanta kale ku weerarayaan iiraan miyaanan isku dhinac ahayn wadamada khaliijka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda iyo maraykanka marka laga hadlayo xiisaddan jawaabtu waa maya oo israa'iil waxay rabtaa in ay waxyeelo gaarsiisa iiraan sidoo kale waxay rabtaa in dhaqaale ahaan ay burburiso qatar imaaraadka sacuudiga baxrayn cumaan iyo kuweyt taasina waxay u muuqataa in ay ku guulaysatay wakhti xaadirkan waxa uu traaker carlson sidoo kale uu si cad u sheegay in aysan jirin waxa ay ku kala duwan yihiin iiraan iyo dalalka khaliijka marka laga hadlayo mowqifka iyo hamiga ka dhex guuxaya maamulka gumaystaha yuhuudda ee ah in dhammaan si isku mid ah loo burburiyo eeniinahaas ayaa ugu muhiimsanaa xiisadan maalinkeedii afraad gashay ee ka dhex ololsan maamulka gumaystaha yuhuudda iyo maraykanka oo isku jaanib ah iyo dowladda iiraan waad mahadsantahay xaaris mar kale waa hagaag waxaan ku guda jirnaa barnaamijka caalamulyoom markan waxaad kusoo dhawaataan dhegaystayaal xalqada sagaalaad taxanaha warbixinada xiisaha badan ee asiira nabawiya duruusan wacibar oo halkan ka soo jeediyay walaalkeen mucaad dhegaysi wacan لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوا فآل المصطفى أكرم بآلي ميامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام والسخاء
siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatamulambiyaa'i waarusul kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynaan u soconno si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaan alxaraka aljihaadiya iyo adaliica almushaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudbo oo la soo gooyey biidni illaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
فآل المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة عظام بدين محمد
mid ka mida wadiiqooyinka jiilkii fariidka ahaa ay u adeegsadeen la dagaalanka shayddaanka waxay ahayd inay dadka ku hadlaan hadal wanaagsan ihtimaam gaar ahna siiyaan kelimadda afkooda ka soo baxaysa si aanay u noqon mid dadka ka hor istaagta dhabbaha hanuunka iyo dawga toosan asaaliibta uu shayddaanka u adeegsado baadiyeenta basharka waxaa ka mid ah inuu ka leexiyo hadalka wanaagsan balaayaduna badanaa waxay ka kacdaa hadal qalloocan oo naxli xambaarsan sidaasi darteed buu allah subxaanahu wa tacaala muuminiinta faray inay hadal wanaagsan ku hadlaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا
iyagoo dhaqan gelinaya amarkaasi rabbaaniga ah ayay saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxay kula dhaqmi jireen dadka habdhaqan wanaagsan iyo hannaan ka tarjumaya risaalada samaawiga ah ay xambaarsan yihiin taasina waxay sababta in dad badan ay ku saamoobaan akhlaaqdooda ku soo islaamaan kaga soo baxaan mugdiyada gaalnimada soona qaabilaan nuurka tawxiidka allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم aayadahan waxay caddaynayaan in mar weliba shayddaanku uu isku dayayo inuu insaanku seejiyo hadalka wanaagsan iyo tacaamulka sarreeya sidaasi darteed haddii qofku dareemo arrinkaasi manhajka qur'aaniga ah wuxuu dhigayaa inuu qofka iska naaro shayddaanka sidaasi si la mid ah wuxuu qur'aanka kariimka caddeeyey awoodda allah subxaanahu wa tacaala iyo sida uu u abuuray makhluuqaadkiisa tirada badan wuxuuna qur'aanku si gaara u xusay dholalka samaawaadka xayawaanaadka iyo kuwo kale saxaabaduna waxay arrimahaasi oo idilka qaateen waxyiga samaawiga ee lagu soo dejinayay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sidaasi ayuu qur'aanku u qaabeeyey tasawuraadka iyo afkaarta raciilkii koowaad ay ka qabeen dunida iyo wixii dhex yaalla nebiga salaallahu calayhi wasalam wuxuu sii waday inuu saxaabada ku beero xaqiiqda biyokama dhibcaanka ee ah inay dunidu tahay dhalanteed geeridu lama huraan tahay tawxiidkuna yahay waxa keliya ee lagu badbaadayo maalinta dambe allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
tani waa xaqiiqada adduunyada liidata ee uu qur-aanku noo sheegayo si kasta oo ay u qurux badan tahay naftuna u jeceshahay haddana waa dhalanteed zuulaya oo aan xaqiiqda ka tarjumayn marka la barbar dhigo nolosha dambayse ee qiyaamaha sidanna wuxuu ahaa fahamka ay saxaabadu ridwaanullaahi calayhim ka haysteen nolosha adduunyada waana sirta ku duugan isbeddellada waaweyn ay ku xaqiijiyeen muddo kooban wuxuu hadiya goor ahaa suubanaha salaallahu calayhi wasallam mid fahamsiiya saxaabada in muhiimaddoodu nolosha ay tahay inay dadku gaarsiiyaan risaalada xaqa ah ee samaawiga ah loogana baahan yahay in si xidhiir ah oo aan caajis iyo kala go' lahayn ay u qaataan doorka loo egmaday si ay u xaqiijiyaan liibaan adduunyo iyo badbaado aakhiro in badan oo ka mid ah dadka u nisbo sheegta majaalka dacwada iyo jihaadka waxay ka indhabeeleen xaqiiqadan qur'aaniga ee ay la noolaadeen saxaabada sidaasi darteed waxay dhex dabaasheen dunida mar waliba oo ay wax ka mida adduunyada helaan waxay u hanqaltaagaan dheeri taasina waa musiibo weyn oo ku habsatay dacwada iyo iskudayada lagu doonayo in mar kale ummadda looga kiciyo hurdada ay ku jirto eed iyo dhaliilsa ma lahan qofka adduunka uga raaxaysta inta ay shareecadu xadiday mid ka mida arrimaha muhiimka ah ay xoogga saaray suubanaha salaallahu calayhi wasallam kana qayb qaadatay in muddo kooban uu ku soo saaro jiil fariid ah oo aan isagoo kale dunida soo marin waa inuu kula dadaalay taskiyada nafta iyo in laga dahiro shawaa'ibta shirkiga iyo akhlaaqda teeda liidata sida uu tilmaamayo asheekh cabdulqaadir nabigeena caleyhi salaatu wasalaam saxaabadii wuxuu ku barbaarin jiray arwaaxdooda iyo naftooda inuu taskiyeeyo waddada toosan ee arrinkaasi ay ku gaari karaanna inuu ku hanuuniyo qur'aanka kariimka waxaa aad uga buuxa in bani aadamka naftooda lala hadlo in ruuxdooda la daahiriyo ama waaye la wanaajiyo in allah subxaanahu watacaala oo ah allihii khaaliqa ahaa ee keligii abuurtay koonkoo dhan asaga iska lahaa in lagu xiro la yidhaahdo bal allah subxaanahu watacaala ee ka cabsada makhluuqaadkiisa iyo koonkan ku cibro qaata arrintaa iyada ah marka waxay yidhahdeen taskiyatu nafsi adawaadka iyo waxyaalaha loo isticmaala waxaa ka mid a altadabbur fii kowni illaahi wa makhluuqaatih in lagu tadabburo ee loo fiirsado koonkan alle subxaanah watacaala uu taagay iyo makhluuqaadkiis kitaabka alle subxaanah watacaala in sidaasoo kale asagana lagu tadabburo oo qur'aanka la akhriyo oo muxuu ahay waxa uu qur'aanka tilmaamayo si loo dareemo cadamadii khaaliqa allah subxaana watacaala ee khaaliqa ah cadamadiisa iyo weynig iyo xikmada uu ka leeyahay koonkan abuuritaankii allah wuxuu leeyahay fii kitaabi ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalard fii sittati ayaam ثuma اstawى calى alcarsh yغshi leyla الnahaara yaطlubhu xaثiiثa wالshamsa wاlqamra wالnujuum sakhraatin bamri alaa lahu اlkhalq wاlamr arrintaas aad maarag allah subxana wataala meelo badan qur'aanka ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaa marka atadabur fii kowni lah makhluuqaatihi waa waxyaalaha ugu muhiimsan ee taskiyatu nafsiga ee muxuu loo isticmaalo ama muxuu ahay loo adeegsado sidaasoo kale waxyaalaha loo adeegsado waxaa ka mid a alta'amul fii cilmi illaahi shaamil in loo kuurgalo ama loo fiirsado cilmiga alleh ee shaamilka ah allaah waa ku ogsoon yahay wa ixaadatihi ilkaamila bikulli maa fi lkown arrinka asaga haddii marba aad ogaato alle subxaanahu watacaala cilmigiisa inuu shaamil yahay wax ka qarsoomayaa jirin wallahu bikulli shayin caliim ana allaha calaa kulli shayin qadiir wa ana allaha qad axaata bikulli shayin cilma arrinkaa qalbiga iyo ruuxda wuxuu ka buuxinayaa cadamada alle naftina wuxuu ka dahirayaa shukuugta iyo waxyaalihii xanuunnada ahaa allah subxaana watacaala cilmigiisa waasixnimadii waxaa ka mid a oo alla sheegay cilmulghaybka keligiisa iska leh ama ogaanshaha hayb la ogaado wa cindahu mafaatixu lghayb laa yaclamuha ilaa hu ila aakhiri alaayaat sidaasoo kale waxyaalaha ee loo isticmaalo tarbiyat ruux ama nafta in lagu tarbiyaya waxaa ka mid ah allah subxaana watacaala cibaadadiisa cibaadada dhammaanteeda waxay yidhahdaan waa tarbiya ruuxiya waana min acdam alwasaa'il weliba litarbiyati ruux leanna cibaadada waa gaayatu tadallul ee ma og tahay in alle laisu dulleeyo wey isdulleynna alle keliya muta saas darteeda cibaadaadka ruuxda koriya ama ruuxda daahiriya waxay yidhahdaan culimmadu waa laba nooc wey cibaadaad allaabad u saaray oo waa waajib faraa'isha kuwa loo yaqaan ruuxa fariidadii ilaahay saaray inta uu gudanayo naftiisa tarbiye iyo waxay ku jirtaa ee maaragtay sumuwi iyo kor ukac bay ku sugnaanaysaa cibaadaadka waajibkaadii way fara badan yihiin sida dahaaradii salaadii zakadii soomkii xajkii cibaadaadka waajibka jihaadkii iyo khayrkoodba cibaadaadka waajibka ee faradka ah ee muxuu ahaa min baabi taskiyati ruux ayay ma aragtay ee kow ka yihiin cibaadaadka kale waa cibaada macnaheedii waasic aha ee kaamilka ahaayo camal kasta oo ruuxa insaanka uu sameeyo alli dartii ama uga taga alli dartii macna cibaaduu qaadanaya waana muxuu ahaay waa markuu u niyeysto wey isagoo markaa allah subxana wataala inuu ugu dhowaado ujeeddadii ay tahay saas darteed waxay yidhaahdaan arrimahoo dhanba haddii muxuu ahay niyatu taqarub lagu daro cibaaday noqdaanoo laga ajirsiinayo ruuxii sameeyey ruuxdiisa iyo naftiisana ay ku tarbiyoobaysa tarbiyo wanaagsan afdal cibaada soo maaha bacda tawxiid in badan qur-aanka wuxuu ku soo celiya wa aqiimu sala wa aqiimu sala salaadda inaad ogtaan dadka salaada oga ina salaata meelo fara badan marka taskiyat ruux salaada oo kale iyo tilaawat alqur'aan iyo dikriga alleh iyo tasbiixda allah subxana watacaala loo tasbiixsado nafta waxyaalaha aad loogu dahiro ama dahiritaanka muxuu ahay loo adeegsado ayay kow ka yihiin saasay tilmaamayaan saa darteed nabigeenna caleyhi salaatu wasalaam waxyiga markuu ku bilowdayba aayaadkii ugu soo horreeyey uu soo hordegay iqra' markii laga tago suurat almusamil suurat mudathiri ahaayeen bay yidhahdaan culimmadu allah subxana wa tacaala suurat almuzammil nabigeen muxuu ku amray ama ugu waajibiyey inuu cibaadaad tarbawi ah ee ruuxi ah inuu sameeyo allahna subxana wa tacala uu sameeyo waa qiyaamuleyl yaa ayuha almuzammil baa alla yidhi qumi leyla ilaa qaliila maxaa la barayaa in nafta u tarbiyay nisfahu aweyn qus minhu qaliila aw zid calayhi waratili lqur'aana tartiila qur'aan akhrinti innaa sanulqii calayka qowlan thaqiila ina naashi'ata leyli hiya ashad witaa'an oo wat'an wa aqwamu qiila wahaakada waxaa la leeyahay salaatuleyl uu istaag habeenka badankii tug ama barow bar tuko ama qaar ka haafe ama qaar ku siyaade barki macnihii qur'aankana tartiil ku akhri waa taskiir ruuxiya wey sidaasoo kale dadka mu'miniinta ahaa ee nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam la joogay kadaalika suuradda akhrigeeda waxaa ku imaanaya ina rabbaka yaclamu annaka taquumu adnaa min huluthayi leyli wa nisfahu wa hulutha wa taa'ifatu min aladiina macak tarbiyadaas nebi moxamed alay slam naftaada tarbiya laleeyahay saxaabaduna way ku jireen kolley waajibaadkii kadib ilaahi subxana wa tacaala wuu ka nasakhay aayaddaa dambe in rabbaka lagu nasakhay laakiin in lagu salaatuleyl iyo cibaado habeenkii ah in la tukado mxuu salaadii cibaadaadka faraha badnaa lama nasakhina maxaa la nasakhay fardiyadii ama arrintii waajibka ee salaatuleylka macna صفات المؤمنين مع كجرة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة إلى آخر صفات المؤمنين كقرآن كإيمانية كل جودوا تربوي روحي إلين علماء ساسو كلا الله سبحانه وتعالى وحو أمانية كوا إيه الله حصة سبحانه وتعالى إيه رب جودا كبغة إيه وتصبيح صدا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم wahum laa yastakbiruun ee sidaasoo kale nafta waxyaalaha maaragtay muxuu ahaa tarbiyada u ah ama lagu tarbiyaya waxaa ka mid a istijaaba liamri illahi tacala wa idhaari alcubuudiyati lah waladiina istajaabuu lirabbihim wa aqaamuu asalaata wa amruhum shuuraa baynahum wa mima rasaqnahum yunfiquun ba allaleey waxyaalaha nafta tarbiyeynaya ama lagu tarbiyaya waxaa ka mid a munaajaatu alcabdi lirab addoonka inuu rabbigiisa la munaajoodo rabbigii baryo macnihii nafta tarbiyadeedu iyo taskiyadeedu cibaadaadka in lagu tarbiyeeyo ayaa ugu ahamsan iyo inta maaragtay muxuu ah raacaysa wax kastoo camal kastoo saalixa cibaadadu noqonayaaye ee allahna wuxuu leeyahay utlu maa uuxiya ilayka min alkitaabi wa aqimi asalaata soo maaragtid waxa laguu soo waxyooday aqri waa qur-aanka akhrintii wa aqimi asalaa salaadana og ina asalaata maxay samaynaysaa tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar waladikru llaahi akbar wallaahu yaclamu maa tasnacuun marka nafta iyo tarbiyadeeda iyo taskiyadeedu waa waxa qur'aankaba u soo degay waa waxa nabigeen caleyh salaatu wasalaam uu aad u isticmaalay waa wuxuu ummaddii ku tarbiyeeyey waa waxa la raba ruux kastoo muslim ahna inuu naftiisa iyo dadka maaragtay muxuu ahaaye ee mu'miniinta ah ee xilku ka saaran yahay ama waajibka ka saaran yahay inuu ku tarbiyeeyo allahna subxana watacala waxaan weydiisanaynaa inuu nafteenna dahiro garaadka iyo garashada waa tamarta ugu muhiimsan ee uu allah ku mannaystay aadanaha waana sababta aadanuhu u noqday mid howlan oo ay dul saaran yihiin waajibaad iyo mas-uuliyaad haddii la waayo caqligaas oo uu qofku tusaale ahaan waasho waxay ka dhigan tahay inuusan saarnayn wax waajibaad iyo mas-uuliyaad ah caqligu waa midka fududeeya inuu qofku qaato cilmiga islamarkaana weeleeyo sidaasi darteed wuxuu qur-aanku dejiyey manhaj lagu tarbiyaynayo caqliga kaas oo ah isla manhajka uu maray rasuulka salallaahu calayhi wasallam si uu u tarbiyeeyo saxaabadiisa qodobada ugu muhiimsan ee manhajkaasna waxaa ka mid ah in caqliga laga hufo raacitaanka malaha aan yaqiinta ku dhisnayn ama inuu noqdo mid si indhola'aan ah u taqliidiya wax waliba uu arko allah tabaaraka wa tacaala oo arrinkaasi diidaya wuxuu kitaabkiisa munasalka ku yidhi wamaa lahum bihi min cilmin in yattabicuuna ila dan وإن الظن لا يغني من الحق شيئا
sidoo kale in caqliga lagu waajibiyo mabda ah in wax layska hubsado la sugo oo la kala shaandhayo ayaa ka mid ah manhajka qur'aaniga ee lagu tarbiyayo caqliga يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
si la mid ah labadaasi wadiiqo wuxuu qur'aanku ugu baaqay caqliga basharka inuu aad ugu kuurgalo xigmadaha allaah si xeel dheerna u indheindheeyo sunanta allaah inta ay jirto taariikhda bashariga ah halkaasoo ay ka buuxaan cilmi iyo aqoon badan insaankana ku riixaysa inuu si hubsiimo leh u qaado tallaab weliba oo la xidhiirta nolosha adduunyada maadaama uu dareemayo inay marna horseedi karto wanaaggiisa dambe marna sabab u noqon karto halaaggiisa sidoo kale wuxuu suubanaha salallaahu calayhi wasallam ku dadaalay inuu jasad ahaan u tarbiyeeyo saxaabada ridwaanullaahi calayhim isagoo ka dhimbil qaadanaya qur'aanka kariimka si jidhku u guto shaqooyinka laga doonayo isagoo aan xadgudub iyo gaabistoona samaynin wuxuu qur'aanku jaangooyey baahida bashariga ah ee la xidhiirta cuntada wuxuuna allaah faray in qofku cuno oo uu cabo wixii xalaal ah isagoo aan xadgudub samaynaynin si la mid ah wuxuu qur-aanku meeleeyey baahida bini'aadamka ee la xidhiirta deegaanka guurka milkiyadda shaqada isagoona ka digay kibirka iyo ku kadsoomidda nimcada allaah aan tusaale ahaan u soo qaadanno sida uu qur'aanku u jaangooyey baahida bini'aadamka ee la xidhiirta cuntada biyaha iyo guurka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
wuxuu nebiga salallaahu calayhi wasallam ku barbaariyey saxaabada manhajkan saxan ee toosan ee la xidhiira taskiyeenta arwaaxda iyo ilaalinta jidhka tarbiyadaas ayaana ku guulaysatay inay xaqiijisay ahdaaftii la hiigsanaya oo ahayd in jiilkan fariidka ah ee buddhigga u noqda islaamka uu noqdo mid tusaale u ah caqiidada iyo akhlaaqda qofka muslimka ah sida uu inoo sharaxayo asheekh abusaciid azzaylaci nebigana calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu ku barbaariyey calaa makaarimi al akhlaaq akhlaaqda wan wanaagsan ayuu ku barbaariyey akhlaaqda oo sare ama akhlaaqda wanaagsan waa qayb ka mid ah caqiidada alcaqiidatu saxiixa laa takuunu bikayri khuluqin caqiidada saxda ah akhlaaq la'aan ma noqoto nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu ku barbaariyey makaarimul akhlaaq qaabab kala duwan wuxuu ku dul akhrin jiray aayadihii ilaahay subxaanahu watacaala ku soo dejiyey oo markay maqlaan ee tawjiihaadka aayaadkaas saameyn weyn ay ku sameyn jireen markii qofka muslimka a akhriya qur-aankana wuxuu arkayaa qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala meelo fara badan inuugu hadlay makaarimul akhlaaq iyo ruuxa in la saafogareeyo wax kasto socodkiisa oo dhanka rabbi u soconayo oo carqaladaynaya in laga saaro rasuulkana calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa imaam oo lagu dayada ayuu ahaa wuxuu ahaa murabbi oo ummadda markaas u naseexeeya ilaahayna subxaanahu watacaala wuu ammaanay wa innaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaqda nebigana calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay ku ammaanay waa jaanib kasta oo dhinac walba oo markaas akhlaaqda markaas ay saamaynaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu ku tilmaansanaa akhlaaqdiisana waxay ahayd sida umulmu'miniina acishay tilmaantay qur'aanka ayuu rasuulka sal allau aleyh wasalam oo dhaqangelinayay kaana khuluquhu alqur'aan wixii qur-aanka fara ayuu fartoomi jiray wixii qur-aanka ka reeban wuu ka hari jiray nebiga caleyhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisa kooban taasay ahayd saxaabada rasuulkana rasuulka wuxuu ku barbaariyey xusnulkhuluq wouna ku booriyey wuxuuna tilmaamay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam maa shay-un ahqal fii miisaani almu'min yowma alqiyaamati min xusni alkhuluq ma jiro maalinta qiyaamo waxa ka culeys badan mu'minka miisaankiisa maalinta qiyaama min xusni alkhuluq markii rasuulka la weydiiyey sala allahu caleyh wasalam can akhari maa yudkhilu annaas aljanna waxa ugu badan dadka jannada ay ku galayaan nebigu wuxu uri calayhi salaatu wasalaam taqwa allaahi wa xusnu alkhuluq alla kacabsiga iyo dabacadda wanaagsan ayaa ugu badan waxaa ugu badan oo dadka jannada ay ku galayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay ee ummaddiisa qofka agtiisa loogu jecel yahay oo majlis ahana ugu soo dhow maalinta qiyaame inuu yahay oo dadka qofku u akhlaaqda wanaagsan ayuu tilmaamay calaa kullin akhlaaqda markii laga hadlaayo ahamiyat alkhuluq alxasan iyo doorkiisa jaanib weyn ayuu leeyahay rasuulkana caleyhi salaatu wasalaam waxyaabaha loo soo diray ayay ka mid tahay nebigu wuxuu ihi caleyhi salaatu wasalaam inamaa bucithtu liutamima saalixa alakhlaaq wa fii lafdin inamaa bucithtu liutamima makaarim alakhlaaq waxaa ilaahay ii soo diray inaan dhammaystiro makaarim alakhlaaq rawahu lbukhaariyu fi ladabi almufrad rawahu axmed walxaakim alkhuluq alxasan lahu mansilatun rafiica oo addoonku ku gaaraya sababteedii addarajaat alcaaliya fi dunya waalaakhira faman xasunat akhlaaquhu wajabat maxabatuhu qofkii dabacaddiisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsanaata waxaa waajiba in la jeclaado wanaala muraadahu muraadkiisa iyo dantiisana wuu gaaraya rasuulkana caleyhi salaatu wasalaam saas ayuu u tilmaamay ee dadkana muslim iyo gaalba ay og yihiin dabcadda wanaagsan inay fiican tahay waxay dhihi jireen carabta safaa'u alakhlaaq min naqaa'i alacraaq wa inamaa taxya alumamu biakhlaaqiha waa tii ninkii shawqi dhihi jiray inama alumamu alakhlaaqu maa baqiyat fa in humuu dahabat akhlaaquhum dahabuu faman zaada calayka fi alkhuluq zaada calayka fi ddiin qofkii dabeecadda iyo akhlaaqda uu kaa badiya diin ahaan markaas wuu kaa badiya nebiguna caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa axsan annaasi khuluqa dadka qofku ugu dabeecadda wanaagsan ayuu ahaa akhlaaqda wanaagsan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam aad ba u jeclaa sida aan tilmaanayn waxyaabaha jannada lagu galayo ayay ka mid tahay ugu horeeya mu'miniintana rasuulku wuxuu tilmaamay akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa alkhuluqu alxasan waxaa lagu soo uruuriyaa dabcadda wanaagsan basdulwajhi wa badlulmacruufi wa kafu ladaa markaan qofku mu'minka waxaa loo baahan yahay akhlaaqdiisa inuu wanaajiyo dadka walaaladiisa uu la nool yahayna oo markaas kula dhaqmo akhlaaqdana wase inuu kula dhaqmo ayaa loo baahan yahay kadib geedi dheer oo loo galay taskiyeynta iyo tarbiyeenta jiilkii hormuudka u noqon lahaa risaalada caalamiga ah ee islaamka waxaa markan loo jihaysan doonaa in la iclaamiyo oo lala jahro daxwada islaamiga iyadoo la joogo magaalada maka haddaba sidee bay ku bilaabatay marxaladdan waxaan ka ambaqaadi doonnaa xalqada xigta ee taxanaheenna insha allah
waa hagaag barnaamijka caalamulyoom oo aad ku dhegeysateen qodobo kala duwan maantoo naga intaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarak ترنو لكم كل ما لح المصيف لها